tirakoob uu soo saaray booliska maamulka la baxay somalilan ayaa lagu faahfaahiyey falal dembiyeedyada iyo shilalka sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas waxaana falal dembiyeedyada uu maamulku sheegay inay kor u dhaafayaan labaatan iyo siddeed kun oo fal dembiyeed ibraahim cabdi xaaji maxamuud oo ah mas-uul ka tirsan booliska maamulkaasi ayaa sharaxaad ka bixinaya falal dembiyeedyada iyo shilalka dhacay sanadkii tegey isagoo geesta kale ka hadlay khasaaraha ka dhashay falkaas
saddex iyo labaatan bishii oktoobar ilaa oktoobartan laba kun iyo afar iyo labaatan tirada guud ee dembiyadaas waxa weeye siddeed iyo labaatan kun afar boqol iyo siddeed iyo toban dembi markii la baadhay inta caddaan waayda dembi ka soo bixi waaye waxay ahayd afar kun siddeed boqol iyo labiyo afartan tirada dilalka dhacay waxay ahaayeen siddeed iyo lixdan tirada kufsiyada dhacay sanadkan tirada guud waxay ahaayeen saddex boqol labaatan iyo kow oo waxaa ku jiray tobaneeyo kufsi wadareeda shilalka gaadiidka ee madaxweyne dhacay sanadkan waxay ahaayeen guud ahaan toddoba kun siddeed iyo toban dhimashada ka timi waxay ahayd boqol siddeetan iyo siddeed
marka laga yimaado intaasi waxaa sanadkii tegay deegaanada ku yaala gobollada waqooyi laga soo diiwaangeliyey koror ku aadan tirada dhallaanka yaryar ee lagu soo tuuro waddooyinka waxaana ka warramaya mas-uul ka tirsan booliska dembiyada carruurta la tuuray ee booliisku ka howlgalay waxay ahaayeen tiradoodu labaatan inta dhimatay siddeed bay ahaayeen
dhulalka ay maamulaan ciidamada shisheeye dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ku badan yihiin shilalka iyo ilmaska soo saaridda taas oo loo sababeeyo inay goobaha ay maamulaan ka furan yihiin hoteello ay ku tilmaameen caways oo ay isugu yimaadaan rag iyo dumar kala ajaanib ah